أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada warka duurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar xilli maanta gudaha maraykanka looga baroordiiqayo saddex iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay weeraradaasi xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurgurta iyo mas-uuliyiin kale oo kooxda riddada ka tirsan ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelin lahaayeen dowladda xabashada etoobiya balse uu abiy axmed iskala wan yahay murtadiinta gebi ahaanba waxaa maanta xidhan garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqo joojin iyo adbadbax cabashaha ay dhigeen shaqaalaha garoonkaas howlgallo kala duwanna oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baay iyo bakool xamlada dacwiga ah ee irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsami leh kaga socota wilaayaadka islaamiga ah bakool iyo hiiraan wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta aybiin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka riddada ugu magacaaban degmada ceelwaaq ee wilaayada gedo ayaa ka qaylo dhaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmadaas iyo deegaanada hoos taga kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhda hijiriguna ay tahay siddeedda bisha rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan maktabka warfaafinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed looga hadlayo asbaabihii keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar xilli maanta gudaha maraykanka looga baroordiiqayo saddex iyo labaatan sano guuradii ka soo wareegatay weeraradaasi faysal mahad soomaali ayaa warbixintan inooga diyaariyey umuurtaasi bayaankan oo ciwaan looga dhigay kow iyo tobankii sebteembar maxay muslimiintu nacayb ugu qabaan maraykanka siddeedda rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo lix hijri waafaqsan kow iyo tobanka sebteembar laba kun iyo afariyo labaatan xilli maraykanka uu u baroordiiqayo sannadguurada weeraradii kow iyo tobankii sebteembar laba kun iyo kowdii haddana weli dowladdan ma aysan ku baraarugin cawaaqibta foosha xun ee siyaasaddeeda arrimaha dibadda iyo taageerada ay siiso nidaamka cunsuriga ah ee loogu yeero israa'iil faragelinta iyo gumaysiga uu maraykanka ku hayo dhulalka muslimiinta iyo tabantaabada ay uga qayb qaadanayaan casuuqa ehelkeenna reer filistiin ayaa ah calaamad kale oo muujinaysa sida dowladdani daalimada ah ugu guuldaraysatay inay wax ka barato taariikhda dhiigdaadinta ah ee ragaadiyey ummadooda waxay ahayd saddex iyo labaatan sana ka hor markii sagaal iyo toban haliyey oo mujaahidiin ah oo ku hubaysan iimaan sal adag iyo yaqiinta ballanqaadka allaah ay maraykanka ku weerareen dhulkiisa sadeen xarumaha dhaqaalihiisa ciidankiisa iyo siyaasaddiisa ayna dhulka la simin derbiyadeeda adag ee ay aaminsanayd inaan la burburin karin nasiib darro halkii ay ahayd inay ka fogaato asbaabihii horseeday halaagga kumanaan ka mid a muwaadiniinteeda ku kala nool dalka iyo dibaddiisa waxay dowladda maraykanka sii kordhisay kibirkeeda iyo duqyaankeeda waxayna si aan gabbasho lahayn u cilaamisay duulaan saliibi caalami ah oo ka dhan ah islaamka iyo muslimiinta maanta kadib in ka badan labaatan sano oo ay hurinaysay dagaalla dhiig badan ku daatay ayna khasaarisay dhowr trilyan oo dollar oo ka mid ah canshuurta shacabka maraykanka dowladdan wax natiijoa kama aysan keenin waxa loogu yeero dagaalka argagixisada marka laga reebo inay kala kulantay guuldaro ba'an waxaana intaa ka sii daran inay maanta weli ka dhagalaadahay asbaabihii mujaahidiinta ku xambaaray weeraradaas iyo waxa shuhadada muslimiinta ku riixayay inay fuliyaan weeraradaasi si ka duwan hadla hadallada madaxda maraykanka ee waxba kama jiraanka ah ee ku andacoonaya in sababaha keenay weeraradu ahaayeen nacaybka islaamka uu qabo xorriyadda iyo habnoleedka dadka ameerikaanka ah waxay weeraradu ahaayeen kuwa si toosa uga jawaabayay dhaqannada guracan ee siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee ku dhisan qabsashada dhulalka muslimiinta iyo ka qayb qaadashada xasuuq wadareedka iyo gumaysiga yahuudda ku hayso muslimiinta reer filistiin labadaas sabab ayaana ilaa maanta ah kuwa taagan sidii ay u taagnaayeen sannadkii laba kun iyo kowdii maadaama aan arkayno kaalinta uu maanta maraykanku ku leeyahay xasuuqa ka socda khaza si aan sharaxaad dheeri ah uga bixinno dagaalka uu maraykanka kula jiro islaamka mu'asasada alkataa'ib waxay dhowaan baahin doontaa muuqaal dukumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weeraradii kow iyo tobankii sebteembar muuqaalkan oo la daawan karo wax ka badan muddo saacad ah kuna soo bixi doona saddex luuqadood ayaa tooshka ku ifin doona sooyaalka taariikheed ee maraykanku uu ku leeyahay dulmiga liidnaanta xagga akhlaaqda ah ee haraysay bulshadooda halista uu maanta maraykanku ku hayo nabadda adduunka iyo sababka ay muslimiinta u necab yihiin maraykanka xildhibaan ka tirsan murtadiinta ayaa qiray in murtad gurgurta iyo mas-uuliyiinta kale ee kooxda riddada ay sameeyeen wax walba oo ay ku raaligelin lahaayeen dowladda xabashada etoobiya balse uu abiy axmed iskala wen yahay murtadiinta haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo horey u soo noqday musharax madaxweyne haddana ah xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa sheegay in xasan gurguurta iyo saraakiisha ku xeeran ay afka ka sheeganayaan in itoobiya ay colaad kala dhexayso balse ay wada shaqayn hoose leeyihiin wareysi uu bixiyey ayuu ku sheegay in safaaradda itoobiya ee kaabiga ku haysa madaxtooyada villa soomaaliya ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin xabashi ah ayna si caadi ah u wataan shaqooyinkooda jawaasiisnimo iyagoo fasax ka haysta madaxda kooxda riddada murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa ka shanqariyey in dhammaan madaxda kooxda riddada ay sameynayaan wax weliba oo ay ugu dhowaanayaan dowladda xabashida heer dabadhilifnimadoodu ay gaartay in itoobiya ay u gacangeliyaan dad soomaaliyeed fiiri madaxda soomaalida ama dadka soomaaliyeed dadka siyaasadda u hogaamiya itoobiya wax kasta ay ku qanci karta u sameeyeen wax kasta ay ku qanci karta waa u sameeyeen qanci wax kasta etoobiya lagu qanci karo oo lagu ilaali karo sensitivitydeeda iyo xasaasiyadeeda madaxdii dalka soo martay iyo kuwa hadda joogaaba waa sameeyeen in naf argaxiso la yiraahdo in lala dhaanteeyo in muusig lala tumo in walaalaha la yiraahdo in la yirahdo diyaarad oo masar oo wasiirka arrimaha dibadda waa dhagaysanaysa maxamed cabdisaaq ac lama keeni karo saan lama y wax kasta waa samaysa haddana waxay kasii qaada un inay tiraahdo dhulkiinnii iyo baddiinnii aan damacsanahay war dadka male inay ogaadaan insaanka soomaaliga mahma oo duruuf adag ku jiro karaama uu leeyahay biniaadanimo karaama dadnimo uu leeyahay sidoo kale murtad xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur oo ka tirsan golaha dawaaqiidda ayaa ka maqraati kacay heerka ay dulinimada ka gaareen xasan gurguurta iyo kuwa ku hareereysan
annagoo annaga inaan kala adkaanan rabno cadowgeena kama adkaan karno annagoo rabna inaan is eegano oo sida maanta aad arkayso waxa ka socda soomaali ama warbaahinta bulshada dheh ama dadka dheh oo laleeyahay xaramkiiaan tegi qof muwaadina inta soo baxo kule etoobiya xaramkiiaan tegi kuleeyahy mani waxaas maxaa keenay dadka soomaalida heerkaas inay gaaraan haddana qofkii soomaaliga inuu rabo inuu qab yeesho oo qab qaran yeesho layskuma keeni kara marka waxaan isleeyahay etoobiya wax kasta waa u sameynay oo lagu raaligeli kara madaxdeenna waa sameeyeen si kasta oo loo raaligeli karo waa la samey lakin iyada ma ogola saas daraaddeed annaga waxaan qabnaa simiir qabta dadka soomaaliyeed iyo hogaankooda waxaa laga rabaa inay la yimaadaan wixii tanaasul ah qabka xagga la iska dhigo loo tanaasulo soomaalida loo tanaasulo hadalka murtad cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa imaanaya xilli dowladda xabishada itoobiya safiir ay usoo magacowday maamulka murtad muuse biixi ee magaalada hargeysa iyadoo xabashida safiir uu u jooga magaalada muqdisho taasoo ka dhigan in itoobiya dal madax gooni ay u aqoonsatay maamul goboleedka ashaadala diriirka ah ee isku magacaabay somalilan mahadsanid abuu xasaan gebi ahaanba waxaa maanta xiran garoonka diyaaradaha magaalada nairobi kadib markii shaqo joojin iyo dibadbax cabasho ay dhigeen shaqaalaha garoonkaasi sida uu ku warmayo cali aadan cabdulaahi cali yare shirkadda duulimaadyada kenya airways ayaa maanta shaacisay in shaqo joojinta ay sameeyeen shaqaalaha garoonka caalamiga ah ee jomo kenyatta ay sababtay dibudhac weyn oo ku yimid duulimaadyada iyo in la baajiyo rakaabka ka dhoofaya wadankaasi iyo kuwa kasoo degaya muuqaalo lagu baahiyey barta x ee horey loo oran jiray twitter ayaa muujinaya boqolaal rakaab ah oo safaf ugu jira triminaalka garoonka kadib markii shaqo joojintu dhaqan gashay saqdi dhexe ee xalay telefishinka citizen ee laga leeyahay gudaha wadanka kenya ayaa baahiyey nuqul ka mid ah muuqaalka dibadbaxyaasha ciidamo boolis ayaa la arkayay iyagoo isku dayaya inay sortaab ku sameeyaan shaqaalaha dibadbaxa dhigaya waxaana lasoo wariyey in ciidamada booliska ay xireen qaar ka mid a shaqaalaha ka howlgala garoonka diyaaradaha ee caasimada kenya shaqaalaha garoonka ayaa ka carooday qorshaha dowladda kenya ay ku doonayso inay ku wareejiso maamulka garoonka diyaaradaha ugu weyn dalka kenya ee jomo kenyatta qorshaha xukuumadda uu madaxda ka yahay ruuto ayaa lagu sheegay in shirkad hindiya laga leeyahay garoonka laga kirayo muddo soddon sano ah iyagoo ku andacoonaya inay ballaarayso ay horumarayso balse go-aanka dowladda william ruuto ayaa la kulmaya diidmo xoogan iyo in dhaqdhaqaaqyadii dulimaad uu maanta si rasmi ah u joogsado maxkamadda sare ee kenya ayaa isniintii lasoo dhaafay si kumeel gaar ah u hor istaagtay soo jeedinta dowladda ee ah in shirkadda laga leeyahay indiya muddo soddon sano ah lagu wareejiyo maamulka garoonka diyaaradaha ee magaalada nairobi mahadsanid caliyare howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka baa iyo bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga maleeshaadka murtadiinta degmada xudur oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada bakool waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan baay waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal qorshaysan oo ay mujaahidiintu ay ka fuliyeen aafaafka hore ee degmada diisool howlgalkan oo u dhacay sidii loo qorsheeyey ayay ciidamada mujaahidiintu ku khaareejiyeen laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo lagu kala magacaabi jiray abshir maxamed aadan iyo siciid arabey labadaasi askari ee mujaahidiintu ay ku dileen howlgalka ka dhacay degmada diinsoor ayaa ahaa askar caan ku ah dhibaataynta dadka shacabka ah kulan u dhexeeyey wilaayada jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa kusoo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa inoo haya walaalka cismaan axmed uubow kulanka oo ahaa mid wadatashi ah una dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyo beelaha direed ayaa ka dhacay deegaan hoostaga magaalada jilib kulanka wadatashiga ah muddadii uu socday waxa ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen horumarinta deegaanka ilaalinta dhirta iyo daaqa badqabka xoolaha iyo beeraha horumarinta dacwada intaas iyo wax ka badan ayay ka hadleen labada dhinac muddadii uu socday kulanka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ka waramay kulanka ay la qaateen beelaha direed dadku markay isu yimaadaan waa wada tashadaan oo talooyina dhexmara waxaan isugu dhimidna hadda waa talo marka ugu horreysa beesha gudaha waxaan u dardaarmaynaa ilaahay cabsida subxaana watacaala cabsida ilaahay iyo adduun iyo aakhira lagu liibaanaa midda kale waxaan idin dardaarmaynaa midnimada beesha dhexdeena beesha direed waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad qaraabo ah midnimada beesha marka inaad ku dadaashaan insha allahu tacaala waxaan kaloo idin dardaarmaynaa deriskiina inaad wanaag kuna noolataan waxaan idin dardaarmaynaa halganka jihaadka socda inaad iska rabtaagtaan suldaanka guud ee dir suldaan cabdulqaadir xaydar ayaa isagana ka hadlay kulanka ay la galeen wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe anakoo ah saraadiinta beelaha direed iyo nabadoonnada dhallinyarada ganacsatada habeenka ilaahay waxaa suurtagelaya arrimo badan horumarinta dalka xololeyda iyo beeraha khaasatan xololeyda dhulka haddaan joogno waxaan ka wada hadalnay aan ku tashanay in la horumariyo dacwada dadka la gaarsiiyo waxaan kaloo ku ballannay si loo horumari lahaa xoolaha daaweentooda iyo daaqa dhirta si loo ammaangeli lahaa qaar ka mid ah salaadiinta ku midaysan beelaha direed ayaa dhankooda soo dhoweeyey kulanka ka dhacay deegaan hoostaga degmada jilib axmed nuur mataanow suldaanka beesha biimaal waxaan maanta halkan kula kulannay walaayada jubbada dhexe difaaca diinta iyo basdhinta iyo intishaarista mahallahayay dacwada waxyaabaha aan ku ballanin insha allah way fuli doonaan waxaa kaleeto oo meesha looga hadlay ilaalinta deegaanka sida dhirta suldaanka beesha surre suldaan cabdisalaan waxaa noo suuragelay ilaahayna uuna noo suurageliyey in isugu imaano macnaha dhammaan gobolka jubbada dhexe iyo waaligiisa insha allahu waxaan walaayada ka wada hadalnay isu imaatinkaasna uu ka mid ahaa wadatashi wadatashigaasna waxaan ugu wada tashanay in la dardargeliyo horumarinta dacwada in la horumariyo ayadoo macnaha annagana aan ballan qaadnay in meel walba geed walba iyo guri walba aan geyno cali nuur cali suldaanka beesha jiida walaayada jubbada dhexe aan ku kulannay annagoo ka tashanayno muxuu ahay diinta islaamka si loo horumarin lahaa maadaama maanta walaayada na soo booqatay kulankan ayaa qayb ka noqonaya kulamo muddooyinkii lasoo dhaafay ka socday degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ay wilaayadu la yeelanaysay qabaa'ilada ku nool gobolka aad baad u mahadsan tahay walaalka dhuubow maamulka riddada ugu magacaaban degmada ceelwaaqa ee wilaayada gedo ayaa ka qaylilaamiyey howlgallada mujaahidiintu ay ka fulinayaan degmadaasi oo deegaanada hoos yimaada marwaan maxamed ayaa si anba qaadaya warbixintan xilli ay sii xoogaysanayaan howlgallada mujaahidiinta ay ku dhiigbixinayaan cadowga allaah waxaa dhanka kale isoo taraya kheyladhaanta ka soo yeeraysa maleeshiyaadka murtadiinta ee ku aadan weerarada mujaahidiinta degmada caalwaaqa ee gobolka gadow waxaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii xoogaysanayay howlgallada mujaahidiinta ay ku naafeynayaan maleeshiyaadka riddada ee ku sugan gudaha degmadaasi waxaana arrintaasi kheyladhan ka muujiyey guddoomiye ku-xigeenka maamulka riddada ugu magacaaban wuxuu ninkaani sheegay in ka hortagga weerarada mujaahidiinta ay ku fashilmeen maleeshiyaadkooduna ay noqdeen kuwa aan waxba ka qaban karin howlgallada lagu dhigbixinayo maamulka degmada ayuu eedeyn u jeediyey isagoo sheegay inaysan awoodin inay sugaan amniga degmada ceelwaaqa xaaladooduna ay hadda noqotay mid mar walba halis ah war wixii oo dhan waxaad moodaa mataqaanaa maaragta adeer macaan markaa run kuu sheega mataqaanaa waxaas oo dhan baa meesha mataqaanaa ayaa ka maqan waa isdabar calaa nafsak waxa annaga aan ku joogno waa runtii run markaan kuu sheego markaan runta kuu sheego waxaa weeye dhaliil kasta oo aad timaado ciidankan hadda anaga aan meeshaan aan ku joogno ciidan muddo dheer soo shaqaynaya weye shan iyo toban sano kuwaa shaqaynaya kuwa kalea nagu soo ziyaaday ciidamada marka mataqaanaa way kala qaybsan yihiin marka ciidanka waa kala qaybsan yahay ciidan amnigiibu u xilsaaran yahayo waa raggii amniga mataqaana ka shaqaynaya ragna waa raggii difaaca oo difaaca loogu talagalay oo kore sida militariga camal five kilomitr six kilomitr ka kor in mataqaana ay ka difaacaan degmooyinkii inay ka difaacaan baa militariga loogu talagalay boliiska waxaa loogu talagalay amniga hoose nabasugadii sirdoonkii iyo mataqaana wixii soo socda inay mataqaana horta ku sameeyaan war wixii oo dhan waa maqan tahay saaxiibow ma jiraan wixii oo dhan baa meesha mataqaana ka maqan marka qaraxaan inta intaas aa jirto intaas inta ay maqan tahay oo bolis uu maqan yahay oo nabsuguud ay maqan tahay oo sirdoonkii iyo wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weeye cadowgaaga waxa weeye wuu dagaalamahayaa wuxuu samaynayaa mataqaana sidaad ku burburi lahayd dhaawacaagii dhimashadaadii mataqaana haddee ma muuqdaan wax mataqaana maaragtay difaaco daaragta liya ma jira boliski ma hayno nabsugid ma hayno sirdoonkii mataqaana ma hayno marka waxa weye degmo mataqaanaa ayada bese isku filan ayada bese mataqaanaa maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiinta ayaa howlgallo qaraxay iyo madaafiic ah waxay ka fuliyeen gudaha degmada ceelwaaqa kuwaasi oo lagu beegsaday murtadiinta waad mahadsantahay marwaan wilaayadii islaamiga baay ayaa soo bandhigtay askarta haybiinaha kuwaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixinta warkan waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abo xasaan wabar suufi xasan degmada kasidheerigu koy mahay zikarina majara laree walaale caasimada baydhabo ku hay shaqaday wali haytay in askarnami hayt gaar ahaan wali ka tartamay daraawiis maleeshiyaadkan taa'ibiinta ah oo gaarayay shan askari waxay ka kala yimaadeen degmooyinka baydhabo buurxakabe iyo qansax dheere oo ka wada tirsan wilaayada baay qaar ka mida maleeshiyaadkan waxay cadowga la socdeen dhowr sano halka qaarna ay ku jireen bilooyin waxay qaar ka mida maleeshiyaadkan soo qaateen tababara ciidan halka qaarka kalena aysan wax tababara qaadan iyagoo taa'ibiinna ayaa lagu soo bandhigay degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay markii towbada loo qabtay kadib ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus iyagoona ka warbixiyey halka ay ka kala yimaadeen iyo waxyaabaha ku qasbay xilligan inay soo banneeyaan safka murtadiinta wabar suufi xasan degmada kasidheerigu koy buulo fullaayo roog gaalada kasidheer roog dul shageeyay geedka booliska sanidii lama dulooda ka jari kasidheer dhatelee ka dhex galay askar kubad degmada dhatelee ka dhex galay askar ahaana ka shaqeeyay aslinka la dhex shaqeeyay dhiibta booliska ka tirsanaayo asgari aadiya ahay lain kasaba mile ilaahay ilaahay heenimiyaasku kudhaadhay safayle gacmo furna lay doy maasha allah may faringa andareeya ini kutaw gasheenan gaalnimadaasi ee kaasu ku bahan meelo dhibaatadaasi daruufta yaala gaartasi dhibaato hoog leh meelan oo kutabe gaar ahaan minsheer meesha gaada diibaan walba majara danba hoog shilay sageysay saaslay
maxay zakarin ama jara lare walaale caasimada baydhabo ku hay shaqaday walay ay tahay adgarrami hay gaar ahaan walay ka tartamay daraawiis sadisiniga jare ururka arabsiga ka tartamay tababaraa qaadaya sagaal bilood eelboorka baydhabo intiana koy jibkii nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam minjida intiana isoo diinta musunlay darabsuulo intiana kadhamadiya agoansaday manta gaalama kadhamadasaday dhamba marka hore yaa lamio jeysi shaydan ay tashkiili laakin haddana kutoogasheenimaa dhibaato eeda weyn ayaa labay dhawasadee dhanba mesheerlaan iyo langunun qaadan asgadi mesheerlaan iyo rafaad gaajada meeliyaa lagaaja dingilinta warka arga meen dadka meelaka garwaylahan intiyo kutoogasheena meelo mooro masin yaallo inti meelo diinti diinti nabilahi mohamed salallahu alayhi wasalam meelo diinti kadhagma intiisku kooytama faringasinjiree gacmo furngalay dhawaay maasha allah asad cabdi ibrahim guuri qadiga kuwayo guureeri shalay askadi guureeri shalay ayaa arkadi haddana maantana borfalaya ambay kaarabina lashagay daraisay sanadii walaad haddii tan waagadi booday oo oo ilaahay saanta gaaday oo wadankay dadkay diintay ambay intii oo sudaano wadanta oo sukaano dunyadii huuliyo diiran yaa faringan wadara hale ibrahim habbi duura kaba shan bilood dalagay diintay ambay shaydaanleyna bulmi akan abdiraxmaan ibrahim guurakabo ciidamada guurakabo daraawiish dowbeed wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo bandhigaysay askarta aybeyna kuwaasoo ka soo baxayay safka murtadiinta waxayna wilaayada shaacisay in si heer sare ah loo soo dhoweynayo cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta waad mahadsantahay abuu xasaan xamlada dacwiga ah ee irshaad luma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsame leh kaga socota wilaayaadka islaamiga ah ee bokool iyo hiiraan warbixinta ugu horreysa waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxamed iyo wilaayada bokool xamlada irshaadulumah ilaa sabiili rashaad oo toddobaadyadii lasoo dhaafay si dardar leh kaga socotay wilaayada bakool islamarkaana hadda marayso heer gabagabo ah ayaa dhowaan maamulka islaamiga ah ee degmada waajid iyo odayaasha dhaqanka waxay gaareen deegaanka ceel ansaar ee wilaayadaasi muxaadaraad wacyigelin ah oo socday muddo ku dhow toddobaad ayaa waxaa ka faa'iideystay qeybaha kala duwan ee bulshada sida ganacsatada macalimiinta madaarista xirfadleyda noocyadooda kala duwan gaadiidleyda iyo sidoo kale haweenka muslimaadka markii ay soo gabagaboobeen kulamada waxaa warbaahinta la hadlay bulshada reer ceel ansaar qeybahooda kala duwan ina macalimiintii dugsiyada qur-aanka deegaanka eel ansaar muxaafadada waajidna ku mid ah dowradii muddadanbanin dareertay irshaadul umma ilaa sabiili rashaad kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi runtii dowladda muddadii dareerti duruuso badan yalkabi oo muxaadiraad ah balse may ku tilmaamaan insha allahu qeyb ku mid ah ahamiyatu salaad yalku ka hadali salaada qiimaha yalata iyo mansiladiiyo kuroogda islaamka dhexdiis eed yalinka faahfaahi runtii macalimiinta dugsiyada haddii un ana eed yeed nin anfacday anoo ka hadaloha afka ganacsatada xabladaasi ilaahay an kama hadiyaan faa'iidooyinka kulkulugni shareecada islaamka layska faraay waxyaabo badan oo ummadan baahanayd yaa lakuku warbiyay tumuisha muhadar oo kaliya ka bahaasi walana nafari walna walna wareebi waxyaabaha nana fari macruufku waxyaabaha nana wareebi mee ka saabsanaaye shaygana asaga kumid eh oo horaan qaadadan haytay ka dhagamaani kumid iin moobeeladan oo kaamiraha leh kumid iin dharar oo sawar iyo walsaas iyo nugadidan noo weelb haado jirwaal haado ama daah haado ama shumac haado oo walgana asaga kumid haayay oo socdan laku bilaa walaayi saamka dhintay mamnuuca ku iignana eryaa jiraan walanini farina sidii nini fari aan qaadani walanina wareebani sidii nini kureebi aan qaadani insha allahu tacaala uni oo en gabdhoogi ka noolay wilaayatu bokool khaasatan fii muxaafadati waajid deegaankana ahi eel ansaar may bahnayn gebagabaawtay ilaahay idan shay xamle la erow magaashe irshaadul ummati ilaa sabiili rashaad shicaar yanahay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi xamladaa samahaniin socotay shan maalamood ilaahay idan shay ilaahay baan kama hadiyaan may haniin dhiibay xamladaasay umaradaan iyo haniin dhiibti amiirkaan ankaweyni abuu cubayda xamladii iyo risaaladii haniin dhiibti hanidee walbadan kufaa'idni ku ribaxni marka insha allahu tacaala antinin akhriidi oo maybwa mi inshado umaradaana kale ee culimadaana maybwa mashaa'ikhti maybwa nin akhriidi oo dowradaasnin kula qeyb qaadadaasi walbadan kufaa'idni maybasin lanaha maa calaykum ila albalaa korkin mahaana ilaa deersiyo na deersiden dadkii qaaday ka camal fili ilaahayni weel ugu dambeyn waxaa kelimadan goobta ka jeediyey maraq muxidiin gudoomiyaha golaha dhaqanka islaamiga ah ee wilaayada bakool ma haddii ilaahay ku bacda mayana mu'ayidiin anon bayaanaadka lakakri oo walaayadan ka horeyto iyo mu'ayidiin ena haddii uun ena golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka dacwadii oo magaalooyinka u weynayay olaha ka dhawaaqay guud ahaan khafari amiirkeena guud abuu cubayda xafidahullahu waraacah oo waaligeenna wakiilanku ahaa ay suuna gobolka hadeersi may ballanaa awaamirtii tahana deerti si guud ahaan hanin deerti si gaar ahaanna hanin deerti qodobada hoob ada fiirida dhammaantiyo tumishan qodobaa la rahay laakiin tumishan taas godob qodob walba intaasu macaaniya humbaarsanay may ballanaa walaayatul islaamiya bakool amarkii kin qaadani waana garab surugna xamlada noo socotay muddo ku dhow laba bilood ayaa haatan marayso heer gabagabo ah iyadoona ay ka faa'iidaysteen kumanaan ka mid ah bulsha weynta wilaayada
sidoo kale wilaayada hiiraan waxaa warbixintan inooga diyaariyey yaasir maxmed waxaa maalintii sideedii labaatanaad si dardar leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan kaga socota xamlada dacwiga ah ee irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay xamlada kulamo la qaateen bulshada ku kala dhaqan deegaanada buscad iyo aqaway oo ah deegaano dhacajiinka webiga shabeelle sidoo kalena ah deegaano hoos taga degmada booqa qable ee wilaayada hiiraan iyadoona lajnada ay bulshada deegaanadaasi kala hadleen xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay bulshada deegaanadaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa sheegay inay xamladu soo gaartay islamarkaana ay dhaqangelinayaan qodobada muhiimka ah ee ay xamladu xambaarsan tahay dowlada caaqawey qodobada hadda laga hadlo sidoo qodobada hadda aad iyo aad u farxsanahay sababtoo aniga caaqawey aan ku dhashay toddobaatan shan sanaa jira caaqawey toddobaatan shan sana ay dhisan tahay anaa ku dhashay waa ku mahadsan tahay waxaa ka mid ah inaa hadda aan kuran yahay ummadda lagu tarbeeyo diinta islaamka aada iyo aad taas aada nagu baraarujiyeen waxaa kaloo ka mid ahay inaa gaadiidka laba lugoodka aan lagu qaadi karin ragga ay haweenka ay ku qaadi karin waxaa kaloo aada og mid ahay bacyaha maraq digaaga hadda alkuran yahay sida oobeelada waaweynka ah ay hadda alkuran yahay dharka khafiifka ah oo hadda alkuran yahay wax walba ku qoran yihiin walaayadana soo booqatay noo timid saamaheeda noo soo qaaday ajar iyo xasanaad allah ka siiyo saamankii ay noo soo qaadeen ajar iyo xasanaad allah ka siiyo annagana waxaan rajaynaynaa taasi inaan qaadanno ilmahayna diinta aan ku barbaarinno aan gaarsiinno intii awoodayna e muslimiinta aan gaarsiinno weliba ilmahayna kalixmeyna intii darisa intii islaam inaan gaarsiinno intii karaamkayna eh midda kalo gaalada alla ajibiyo annaga maadaama aan nahay odayaashii tuulada ilmahaan foodale inaan haddin aragna aan ka suulinno annagana sidaasaa ilaahay aan ka rajaynaynaa moobeelada waaweynka ee ninkii biri lagu arko asagana khayaaruu leeyahay taasna annagana ilmahayna inaan ku boorinno oo ninkii moobeel weyn haasta suuqa geysa aan dhahno gada hadda intiin lis gaarin kii kalena ma aragtay aan ka qaadno taasna annagaa waajib nagu tahay xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad oo ka kooban shan iyo toban qodob oo muhiim ah ayaa si aad ah kaga socotay wilaayada hiiraan waxayna lajnada wilaayada hiiraan u xil saartay gaarsiinta xamlada miyiga iyo magaalooyinka wilaayadu wadaan kulamo joogto ah oo ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyagoona gaarsiinaya xamlada iyo qodobada ay xambaarsan tahay walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landaloso xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته